barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internet-ka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan waa isniin bisha abriilla ay toddobiyo toban tahay sannadka labada kun iyo toddoba-iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala soo codsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan dhegaysta lidinayna waxaa ka mid ah waxaa keena in qoysaska ama lamaanuhu ay kala togaan
sanadbaba qabaaba saddex sana waxaa moo gaarin wuxuu leeyahay kimee dhelin waa furaya ama ku kala koranaya war kumee dhelin ha furdee ha dhibti baa gacan wuu furaya laakiinse waxa weeyaan dhibtu waa bilowgii bilowgii ku guursan jecel ee wuxuu guursadeen inay wax u dhasho dee awlaadina iyada ma hayso isagana ma hayo
sidoo kale waxaad maqli doontaan haweenka oo ku eedeeya raggu inay ka mas-uul yihiin burburka qoysaska ragoo habluhu way nila dhasheen waad dhasheen way ku dhaleen way nii dhexeen dumarkiina caadi lo dhaqma haddii kalena ninga cerka roobku og waa lasukin sheegaya cidina guursan mayso
heesihiina waanu idin haynaa
xubintii qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo aad u xiisa badan ayaan idinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii caalamka
xisbiga a k p ee ka taliya dalka turkiga ayaa sheegay in ay guul ka gaareen aftidii dalkaasi laga qaaday axaddii taasi oo madaxweyne erdogan siinaysa fursado cusub oo awoodeed ilaa iyo haatan waxaa la tiriyey sagaal iyo sagaashan boqolkiiba codadkii la dhiibtay waxaana warbaahinta turkigu ay sheegtay in dadka ogolaaday wax kabeddelka dastuurka inay gaareen in ka badan boqolkiiba kow iyo konton halka dadka ka soo horjeestana ay heleen tiro uun ka yar in ka hooseysa boqolkiiba afartan iyo sagaal madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka mike pence ayaa caddeeyey in maraykanku uu boqolkiiba boqol garab taagan yahay kuuriyada koonfureed xilli kuuriyada waqooyi ay weli wado tijaabooyin gantaallo shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen pence iyo madaxweynaha xilka kasii ama xilka sii haya ee dalkaas ahna ra-iisul wasaaraha kuuriyada koonfureed hawang kyo ayaa pence waxa uu yidhi idinkana ayaan idin bens ayaa u sheegay aan idhaahdee madaxweynahaas ama kusimahaas in ay boqolkiiba boqol garab taagan yihiin madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay u wanaagsanaan lahayd inaysan tijaabin dulqaadka madaxweynaha dalka maraykanka islamarkaana wax walba ay miis ka saaran yihiin si jasiirad uyaalka kuuriyada looga dhigo meel ka caagan hubka nukliyeerka
qoysas badan oo qaarkood muddo kooban uun isqabay ama guri lahaa ayaa kala taga ama isfuro waxaana taasi lagu sabaynayaa in dadka qaar lamaanaha isqaba ay weydiiyaan su-aalo qallafsan sida caruur ma yeelateen iyo kuwo la mida su-aalahaasi oo marka qoysasku ay ku bataan keeni kara markaasi khilaaf iyo burbur ku yimaada qoyskaasi wariyahena v o a sagal siciid faarax ee jabuuti ayaa warbixintanna waxay ku eegeysaa sababahaasi burburka ku yimaada qoyska ayna sababaha ugu waaweyn ka mid yihiin dhinaca dhaqaalaha isfaham waa ka dhex dhasha lamaanaha iyo sidoo kale ehelada labada dhinac oo soo dhex gasha ayaa haddana waxaa jira qodob weyn oo kuwaasi ka duwan kaasoo ah dhinaca ilmaha oo haddii aanay qoysku wax u bada lahayn waxaa dab ku shida oo dhex gala dadka inta ugu dhow sida ay sharaxayaan dhallinyaradani oo waayo arag ku ah arrintaasi ee qofku iyadii oo sanadba la qabin ayay weydiinayaan dhowr su-aalood may may may leedahay ma uur bay leedahay ma uur hadda isagoo ninkii ku qabay buu ka fikirin sheekooyinka ayay iyagu xaggan kasoo weerarayaan ay keenayaan oo odhanayaan naagtani waxba maatu kale iska guursatay tanna iska qabtid ilaahay baa kuu banaanayay buuq bay isagiina ku furayaanoo sheeko oo warban hayn ayay gelinayaan iyagoo labadooda ilaah iska aaminsan qabadaha inta badan xagga ragga ayay fahmiga ragga ayay ka timaadaa laakiin kolley waxaa fiican in ilaahay la iska aamino waa ilaahay baa qoro ubadka ma wixii ilaahay qorana waa la iska helaya anu waxaan garanayaa gabadh muddo badan ilaa shan iyo labaatan sano aan lahayn awlaad ay ninkii reerkoogii iyo gabadhii ku kala dhinteen uu iskala guuru iskala go-ay muddo shan iyo labaatan sano kadib iminka saddex ciyaal awlaada marka ilaahay baa siiyey dadku markaa ilaahay wixii ka imanaya iyaguma duronshamin karayaan wixii qofkan u qaban karayaan amba ay u sheegi karayaan gabadhan ha u sheegaan sidan maastiraadi sidan maastiraadi haba yidhaahdiinba laakiin inay iyagu shaydaan ku noqdaan ay soo weeraraan uma fiicno ee saad hadda ka dhawaajisay ama dadka inta badanba ay yidhaahdaan n qoyska dhinaca wiilka waxay inta badan ka hadlaan dhinaca awrka oo gabadha awrma leedahay ka waran dhinaca gabadha qoyskeeda waxaa lagu xantaa ayagana inay n hadday gabadha shaqayso oo kale dhinacii dhaqaalaha oo kale ayaguna ay dee culeys kasoo saaraan gabadha horta sida haqa ah waxaaba reerke xooga gabadha waxaaba iskala badin reerkooda haddii ay shaqaysan waxayba jecel yihiin lacagta saddex qaybood kolka laga dhig inay laba qaybood qaataan iyagu gabadhiina qayb baa u hadhay kolley ninkuna uu odhanayaa dee waad shaqaysaaye wax bixi wayna bixinaysaa ugu yaraan inanta ciyaalka hayso kolley bixisana oo dee iminka dhowr iyo toban kun socota inay bixisana kolleyna waxun bay bixinaysaa laga yaabaa in iyadiiba nolol maalmeedkeega usoo hadhi waayo iyo nadaafadeeda laakiin reerka gabadha boqolkiiba sagaashan xagga way soo joogsanayaan amba ha shaqayso amba yay shaqayn kolleyba lacag way doonayaan isagii laga yaabaa dee inuu ka xumaadaba marka reerkii laga yaaba inay xaggaaba iska maraan ay waraaqada goostaan ay lacagtaadiiba nuso nus iskaba goostaanba isagana wuxuu odhanaya dee maadaama reerkiiniiba lacagtii wada goosta iskaba fadhiisaba waa loo wada goynayaa waa anna igoo iyagana ugoo waxbay marka halkaa dee waxaa ka imanaya furitaan xoog leh waqtiyo badan bay dhacdaa weliba waqtiyadan iminka way dhacdaa haddii labada qof bilowgoogii haddii isu guursadaan jacaal waa waxa ma ah laakiin waxay isku guursanayaan qaar baa niyad gabadhan waxa kuu dhasho si iyadoo abuurka hayso oo kale ama wuxuu leeyahay lacag bay leedahay ama quruxdeedii waxaan buu quruxdu way dhammaata lacagtuna wax dhammaada awlaadana ilaahay baa haya oo qof gacanta ku baa dabeecadda qof haddii aa ku guursatay waa ilaah waxaan keenaya qof le iimeel dhelin buu leeyahay sanba buu qabaaba saddex sano waxaa moo gaarin wuxuu leeyahay iimeel dhelin waan furaya ama ku kala qoranaya war kuma dhelin ha furdee ha dhibti waa kaa wuu furayaa laakiinse waxa weeyaan dhibtu waa bilowgii bilowgii wuuna ku guursan jecel ee wuxuu guursaday inay wax u dhasho dee awlaadina iyada ma hayso isagana ma hayo marka salaadu ha ku dadaalaan alka cabsiga ha ku dadaalaan qur-aanka ha dhegeys ha akhriyaan xadiisada ha dhegeystaan insha allah xeer qoyskuna uu jiraayo ha ha dhegeystaan qoysku qadhigaya wallaahi dhinacayga sagale sidii ay walaaladay sheegaan weeyaan sanad buu amba kabadhi soconaysaa amba laba sanin waxba dhalayn kadib waa lagu kacayaa fahmigii ninkaa odhanaya naagaan ilmo dhalayn maxay kuu qabanaysaa maxaad biilkaaga uga khasaaranaysaa maxaad wax u siinaysaa ilmaba kuuma soo watee maxaad naagta ku falasaa ninkii adigu nin fiicanna way uu jiraa oo odhanaya maxay ahayd toy ilaahay baa dhashahaya aniguna gacanta kuma samaysanayo iyaduna gacanta kuma samaysanayso labadeeda mid dheli waayeyna ilaahay baa og ee shaytaankaiskan ara mid odhanaya wallaahi waa run oo lala soo talinayo odhanay naayaa ma dhalays baa tahay ee waan ku furayaa na uu jiraa gabadhii markii barbaleen laga badiyo caadadeediibaa khalkhalasa stress badan baa qabanaya oo isla buuqasa taa xitaa sababba u noqonaysaa dhalma la-aanta wallaahi ragga waxaan kula telin lahaa inay naagahooga daacad u noqdaan oo maxaa daayey ay wixii ilaahay soo siiyo ou ilaahay ku ogyahay au si daacada au ugu sheego oo waxba xaaskiisa ka hagrin ayaan kula telin lahaa taablo daacad bayba iskaga badan yihinba ilahay haddii laga baqo iyada waxaa loo sheego unbay unbay qaadanaysaa amba run haato amba been haato laakiin waxaa loo sheegayo daacada uyaa maxaa daa ficnaan lahayd marka ragoo habluhu way nila dhasheen waad waad dhasheen way ku dhaleen way nii dhexeen dumarkiina caadi loo dhaqma haddii kalena ninga cerka roob ku og waa lasukin sheegaya cidina gursan mayso
warbixintaasna waxaa magaalada jabuuti nooga soo dirtay waryaheena v o a sagal saciid faarax
duhur wanaagsanida lahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dhismaha iyo dayactirka wadooyinku waxay kaalin muuqata ka qaataan horumarka magaalooyinka iyo isu socodka guud ahaan dalka sidoo kalena korodhka dhaqaalaha ayay kaalin muhiim ah ku leeyihiin jidadka ama wadooyinku magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa bilihii ugu dambeeyey wadooyinkeeda waxaa ka muuqday horumar laga sameeyey taasina waxay keentay in dhalinyaro badani ku dhiiradaan wadista gaadiidka dadweynaha ee magaalada ka dhex shaqeeya haddaba wariyaha v o a cabdikariin olol ayaa warbixintan laascanood nooga soo diray dabcan heestaas ee kaltumbacado goordhow ayay idiin soo socotaa waa heesaha aynu dhegaystayaasha ugu talagalnay laakiin haatan waxaynu ku noqonaynaa warbixinta wariyaha v o a uu inooga soo diray magaalada laascaanood cabdikariin olol
qaar ka mida dhallinyarada magaalada laascanood ayaa waxay bilaabeen inay si weyn ugu shaqaystaan tagaasida iyo wadista gaadiidka yaryar qaarkood dhallinyaradan ayaa waxa ay sheegeen in beriga hore ay dhibaato ahayd inay magaalada laascanood dhexdeeda ka dhex shaqeeyaan taasoo laamiyadu aada ugu yaraayeen haatana laamiyo fara badan lagu soo kordhiyay magaalada laascanood dhexdeeda cabdikariinoo magacayga waxaa la yidhaahdaa aadan mubaarak xareed waxaan ahay dhallinyarada ka shaqaysata tagaasida laascaanood no horta runtii hadeer baahi weyn oo wadooyinkaana ma hayso maasha allah laamiyo fara badan baa naloo saaray horumarkuna wuu iskabaa annaguna haddaan tagaasinahay bulshada waxaan u haynaa waxaan u haynaa adeegyo wanaagsan cabdikariino marka hadda dhakhtarka lagaaga yeedha aad manhal taagan tahay rafna ay tahay de waxaa laga yaabaa qofki inuu ku garisto mid ag joogay uu kaxaysto laakiin haddeer waxaa adoo gooladii joogaoo kalaa bay noqonaysaa maogta deg deg baa qofkii kusoo gaadhaysaa cisbitaalka laascanood oo kale markaa dadka u qaadaysaan oo qofku dhaawac yahay ama qof xanuunsan yahay intan ka hor ayd mari jirteen oo kale dhib baydinku hay bismillaahi raxmaan qofkaba qofkuma inta loo sii wado dhala gabadha haddaa sii qaad inta loo sii wadayba dhalaysa cawil jibriil oo cali sidoo kale waxa uu ka midka yahay dhallinyarada iyagu tagaasidooda tartaa in dhallinyarto dhallinyaro la isiri dalka ha joogto oo fikirka tahriibku uu galay in loo shaqo abuur loogu sameeyo fursadan tagaasida taasi way jiri kartaa oo waa mid meesha ku jirta balse markaa loo iibiyo shaqadaas la yidhaahdo fursadda ayuusan yuusan bixin oo qofkani fursaddaas dalka uu ka baxayo ama tahriibka ha lagaga badbaadiyo way dhacasaa in in uu isaguna ku shaqaysto oo dalkiisii xamilo kolka uu dhadhamiyo shaqada dalka ka jirta marka dadkan tahriibayaana dee waxay u badan yihin runtii dad aan dalka wax fursada oo shaqo ama waxay qabtaan aan ku haynin oo wakhtigu u cafin waayey in ay helaan shaqo marka qofkii hadduu shaqo dalkiisa ku helo waxaa dareemayaa nimcada dalkiisa taallo iyo dalkiisa inuu gudihiisa ka shaqaysan karo runtiina waa shaqo aad u wanaagsan hadda marka la yidhahdo gobolka sool waa shaqo dadkii fahmay fursad muhiima noqotay dadkii darawaliin u abuurtay u abuurtay gaadiid shaqeeya dhan walba laga faa'iiday baahidii gobolkana ay runtii ka fargaraysay
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol oo warbixintaasi inala socodsiinayey haatanna ibraahim maxay noo xiga
ismaaciilow dad badan ayaa heesaha muusiga wata waxay u arkaan in ay xaaraan yihiin iyaga oo xilliyada xafladaha aroosyada ama munaasabadaha kaleeto ay ka doorbidaan inay dhegeystaan oo ay ku ciyaaraan heeso ama kuwa aan muusig wadan haddaba qaar ka mid ah fanaaniintaasi dhallinyarada ah ayaa xafladahaasi waxay ka qaadaan heese qaarkood ay cusub yihiin kuwo kalena hore loo qaaday balse laga reebay muusigii ay wateen oo loo tumayo daf ama durbaano heesahaasi ayay dhallinyaradu ku magacaabeen heeso xalaala haddaba zaare cilo nuur ayaa arrimahaasi waxay ka waraystay mukhtaar cantar oo ka mid ah fanaaniinta da'da yar ee heesahaasi iyo kuwo kalaba qaada waxayna ugu horreyn weydiisay sida uu fank ku soo galay marka fanka ayaan aada u taageeraan aadna u jeclahay waktiyo fara badan aan la soo qaatay cabdinaasir macalin cadiid musician kale subxaayo sadax fahmo sahreley wakti ay kasoo guureen etoobiya waktiga allah aan xasuusinayo meelaha big share aan u tegi jiray oo aan maaragtay aan la fahaysan jiray waxaan ka yaraa ka dhegeysan jiray sidii hore allah aan xasuustay waxaa kamid ah xitaa maxamed yuusuf waan inay leedahay wax halkan ka bilaabay bay ahayd inaan shanka kasoo bilaabo anigoo jeclaysan jiray inaan heeso fanaaniinta aad codkooda ku luuqayso heesahoodii miyaad duubtaa oo sida fanaaniinta kale aad koobi ahaan u qaadaa mise adiguunbaa ku luuqeeya hal mar baa jirta inaan hees music def ah oo aan music xalaal wax inta leedhahdo oo jiro aan mar ku duubay maxamed salebaan waxna heeska aadka aan u jecelahay heesaha soomaaliyeed waxaad iga tiri xalaal music bal hadda xalaal musica haddaad anaga iyo dhegeystayaasha noo yaro sharaxdid waxa weeyaan waa def dadkii waktigii hore oo kale waa dadka waa waayeelka oo kale ama arashida wadaadada oo kale ayaa inta badan laga marka waa heestii oo musigii demdem lahaa unbaa laga qaadayaa deeta def unbaa la tumayaa deeto qofkiina uu luuqeynaya ha ha waa intaas marka musigii lagu ciyaarayo wixii oo dhan baa meesha ka baxay
allailahee heestaasi cajabay cajiibey mukhtaaraw goorma kuugu horreysay heesaad leedahay oo aad qaado sanadkii hore ayaan soo saaray heeskigii ugu horeeyay oo markaa aan wakti ku dhow sanad iyo bad aan midhahana haystay waxaa laakiin ka horeysay heeskaas oo aan duuray hees ka horeeyay oo lahaa cabdiraxmaan abesabuan leedhaa oo ku nool ingiriiska heeskana waxaa leedhahaa falo laakiin iyadoo kabana ayaan hal mar intaan soo saaray aan youtubeka geliyay markaa dadka weli may baranin laakiin heeskan ayaa aada dadka yaqaanaan oo sweden oo aan yaa ereyada heestan sweden hal abuuray abwan daayaroo la idhaahdo xuseen abisaarax oo hargeysa ku nool hadda laakiin joogaa magaalo jirji waan gartay heestu markaa mukhtaaro ma aday kugu socotaa mise abwaanka waxaan waxaan umalaynaya abisaare maanta ina gaadhay waktigaan sheegi lahaao in badan ma kasoo loomanayay inaan su-aasha ka jawaabo heestu aniga igu socdaa aboonkuna anigu ii sameeyey marka heeska kooriskiisa dhextaalka ama kooriska ayaad ku fahmi kartaa adoo jooga sweden suuradaada sawirkaa gacla siday noqonaysa inaan sawirka ama aragtidaada aan internetka iyo waxaan kala soconaya ani waxbay karan ilaa adiga
sidaa geelhaw jira soddon berintuu qaday sidaa sidaa geelhaw jira soddon soddon berintuu qaday surmiyo xarad qaba waxaanahay sidiiso surmiyo xarad qaba waxaanahay sidiiso saakiyo maantiyo saacdii la joogaba adun baan ku sugayaa ku saadaaliyaa adunbaan ku sugayaa ku saadaaliyaa weli saakiyo maantiyo saacdii la joogaba adunbaan ku sugayaa ku saadaaliyaa adunbaan ku sugayaa ku saadaaliyaa weli adu jooga swiden miyay suuradaadiyo sawirkaagu gacalo isadu noqon naftaydii naftaydii isadu noqon naftaydii adu jooga swiden miyay suuradaadiyo sawirkaagu gacalo isadu noqon naftaydii naftaydii sacaliyo sifa balaroba sida sida sira sacaliyo sifa sifa falaroba salolageyan nafta kugu sabahayo salolageyan nafta kugu sabahayo sida sirasaalio sifa balaroba sida sida sirasaalio sifa sifa balaroba salolagiyan nafta kugu sabayo salolagiyan nafta kugu sabayo قاعدك صوتك سيدي عاشقا أيا صور مانكو صدري قيقو وشدي أيا صور مانكو صدري قيقو وشدي كالقاعدك صوتك سعيدي عاشقا أيا صورة معكو صدري قيقو هشدي أيا صورة معكو صدري قيقو هشدي adu jooga sweden miyay suuradaadiyo sawirkaagu gacaalo isadu noqon naftaydii naftaydii isadu noqon naftaydii adu jooga sweden miyay suuradaadiyo sawirkaagu gacaalo isadu noqon naftaydii naftaydii isadu noqon naftaydii adu jooga sweden miyay suuradaadiyo sawirkaagu gacaalo isadu noqon naftaydii
saare cidle nuur ayaa wareysatay mukhtaar cantar oo ku sugan magaalada hargeysa laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socoteen
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha igu heliya ayaan ka codsanaya hadba intuu wakhtiga noo saamaxo in uu mar kalena xasuusiyo qodobadii warka ugu doorka roona mahadsanid ibraahim xisbiga a k p ee ka taliya dalka turkiga ayaa sheegay in ay guul ka gaadheen aftidii dalkaas laga qaaday shalay axaddii taas oo madaxweyne erdogan siinaysaa fursado awoodeed oo cusub ilaa haatan waxaa la tiriyey sagaal iyo sagaashan boqolkiiba codadkii la dhiibtay waxaana warbaahinta turkigu ay sheegeen in dadka ogolaaday wax ka beddelka dastuurku inay gaadhayaan koob iyo konton boqolkiiba halka dad ka soo horjeestayna ay wax yar ka hooseeyaan sagaal iyo afartan boqolkiiba aad iyo aad ayaad u mahadsantahay ismaaciil haatana dhankii muusiga waxaan idin soo qabanaynaa wakti iyo codkii kaltuun bacdo
codkaraho codkaas kaltumbacada wuxuu gebagabo yahay idaacaddayadii duhurnimo ibraahim xasan daanduray anoo ismaaciil xuseen farjara iyo maxamed cabdi xasan sandheere oo dhinaca farsamada ah ayaa idinla socodsiinaya idaacadda duhurnimo tan iyo inta aynu afarta galabta hawada dib ugu kulmayno waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo